ilaa maanta waxaa taagan hadalhaynta bulshada ee ku aadan weeraradii shalay cagta lagu mariyey afar xero oo ay ciidamada dowladda federaalk ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe dhegaystayaal nagala soo xiriiray baraha bulshada ayaa aragtidooda ka dhiibtay weeraradaas iyo natiijooyinkii kasoo baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waadi salaamo walaalaha alfuqaan salaan kadib waxaan rabaa inaa aragtideeda ka dhiibto dagaalka maanta waxaan leeyahay dagaalka maanta waa dagaal aan isleeyahay waa kii lagu kala bixi lahaa ee diyaaradaha lugaha loogu qabso lahaa insha allah waxayna na tuseysaa inay yihiin ragga dagaalamaya jidka alle iyo kuwa ugu dagaalamaya jidka ibliiska inay ilaahay subxaana watacaala cidda kaashatana ee ilaahay subxaana watacaala uu naxariisan doono oo u guuleysan doono cidda ilaahay subxaana watacaala caansaday ibliis ee weli ka dhigatana ilaahay subxaana watacaala uu dulley doono qur-aanka caddeeyey marsaas darteed ilaahay idinkiisa waxaan isleeyahay dagaal laga soo shaqeeyey in badan loo soo jeeday inuu ahaa murtadiintana qalqal badan iyo cabsi ku abuuray degmooyinka ay ka joogaan magaalada ee maxay aheeda gobolka shabeellada dhexe insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa insha allah beri iyo maalmaha soo socdana inay magaalooyinka dhiman gacmaha mujahidiinta isu geli doonto xasan gurguurka wuxuu isku soo maqiiqay walaayooyinka islaamka lagu xukumo isagoo tala saartay maraykan mujaahidiintana difaacayay galeen ayagoo tala saarto rabbigood rabbi iyo maraykanna rabbi ayaa adag subxaana watacaala oo allah subxaana watacaala wallaahu qaalibun calaa amri insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa guul iyo futuuxaad iyo fursho badan ramadaanka soo socda insha allah biidni illaahi alkariim ilaahay baan ka tuugayna oo ka baryaynaa ilaahay baana subxaana watacaala la saaranaynaa idinkana waad mahadsantihiin alfurqaan asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah ayaa ka mahadsan adowifiyey waadiinta allah guuleeyey kelimada towxiidka alleh korka dhigay daabuudkii alleh hoos dhigay allah ayaa ka mahadsan mad kasta walaaqibatulmutaqiina mutaqiinta cirib oo lama hadiyo oo faa-iide leh mutaqiinta oo ilaahay ku ofsaaya asugunaati ilaahay ku ofsaana khasaare leh indambees aytinyi ciribtis dameynadaas khasaarinadaas ilaahay hooga hoog alanka dar ilaahay ibii alxamdulilaah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaa ayaa ka mahadsan walaala dhowhay anigu magaciigu waa mucaawiye waxaana ku noolahay magaalada muqdisho weerarada maanta mujaahidiinta iyo waxawaaye cadowga oo maanta gaalareecada maanta ay ku xasuuqeen aad iyo aadan u faraxsanahay waana soo dhaweynayaa waxaana ugu baaqayaa mujaahidiinta meel kastay joogaan inay mar walba cadowga ay saas u dhig bixiyaan ay mu'miniinta waxawaaye ay qalbigooda waxawaaye ay markasta farxad geliyaan ilaahayna ha dhooro ilaahi ha barakeeyo waana soo dhaweynayaa ani ahaanteeda qalbigeyga aad iyo aad ay ugu qabowsada markaan arkay iyo markaa maqlaybo marka waan soo dhaweynayaa waana taageersanahay mujaahidiinta waxaana leeyahay hore u sii wada kuwaana na dhaafiya dulligood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adaa aragtideeda ka dhiibto guusha ay maanta mujaahidiinta gaareen guusha maanta la gaaray ma ahan mid keliya ee dhiig iyo hub lagu keenay balse waa mid uu allah ugu gargaaro kuwa xaqa ku taagan waa xasuusin kale ee muujinaysa in xaqu mar walba ka sareeya baadilka xitaa haddii muddo lagu dulmiyo waxaa waajib nagu ah in aan u duceyno walaalaheena halganka adag ku jira una garab istaagno intii karaankeena ah ha ogaadaana cadowga islaamka in furnimada iyo sabarka mujaahidiintu uusan ahayn mid dhammaanaya oo ay diyaar u yihiin mar walba inay naf iyo maalba u huraan sidii ay diintooda iyo dadkooda loo difaaci lahaa guusha allabaaleh waxalba isaga ayaa gacanta ku haya waxaa la gaaray xilligii shucuubta muslimiinta ay garab istaagi lahaayeen halganka xaqa waxaa la gaaray xilligii dulmiga la iska dulqaadi lahaa waxaa la gaaray xilligii sharafka islaamka la adkeyn lahaa allahu akbar guushu waa tan muuminiinta jabkuna waa midda gaalada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah si fiican baan ugu faraxsannahay weerarada waan lala socnaa si fiican baan ugu ugu faraxsannahay allah barakeeyo mujaahidiinta meelaha ay agta maryan ee wilaayada shabeellada dhexe waxaan la socnaa waan dhegeysanay waana bogaadinaynaa allah barakeeyo waxaan u rajeynaynaa inta dhiman intu allaha gacantooda soo geliyana waan u rajeynaynaa insha allah ceel ali axmed ceel baraf daarunima iyo alkawthar iyo alfoon dheere insha allahu tacaala inta ka dhimana allaha gacantooda soo geliyo faqudi cadaabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabilcaalamiin insha allah nasri waan sugaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan u mahad celinayaa marka koowaad ilaahi subxaana wa tacaala marka labaad waxaan salaan iyo bogaadin iyo mahad celin u dirayaa halyeeyada towxiidka oo la jarmaaday murtadiinta xasan gurguurta uu soo khalday ama beenta uu soo sheegay ee uu soo diray wilaayaadka islaamigaha ee lagu maamulo shareecada raxmaanka kuwaas oo la xisaabtamay kuna gumaaday oo ku kala gaabiyey shabeellada dhexe ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan intaa kadibna waxaa ku mahadsan mujaahidiintii la xisaabtamay gaalada ay kala gaabiyey iyo murtadiinta marka waxaan leeyahay mujaahidiinta ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa uu koryeelaya wuuna helinaya innaga ayaana la imtixaamaya marka adkaysta oo la xisaabtama gaalada la xisaabtankeeda haka daalina iyo murtadiinta u ahaa dabadhilifyada iyo camiilka u ahaa marka insha allahu tacaala aad baan u bogaadinayaa dagaaladaas lagu kala gaabiyey cadowga murtadiinta iyo xasan gurguurta kuwa uu soo khalday aad iyo aadna waan usoo dhaweynayaa aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay maxaa yeelay muslimiinta ayay farxad gelinaysaa gaaladii iyo cadowga iyo murtadiintana macnaha way qalbi jabinaysaa marka waxaan mahad celinayaa warbaahinada islaamiga ah warbaahinta alfurqaan ayaan mahad celinaya iyadan hadhay habeen u tagan inay macnaha dadka usoo gudbiso xogaha dhabta aha iyo wax dadka farxad geliya aad baan idinkana idinku mahad celinaya dhammaan wariyaasha idaacadda islaamigaha ee alfurqaan marka insha allahu tacala waxaan leeyahay muslimiinta ha isku duubnaadaan cadowgoodan ha u midoobaan ilaa laga xoreynayo dhulalka islaamka gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u aha allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد هل كان وحنك السلام يا إذا عد إسلامي الفرقان إيو حاويان والريال كذا ضمان وسلام يا salaanka dib haddii aan aragtideyda ka dhiibto dagaaladii ka dhacay shabeellada dhexe oo waxaa weeye cadowga ilaahi subxaana watacaala lagu xasminayey waan la soconay tabinta tooska iyo waxaa weeye idaacadaha xarakada mujaahidiinta oo kala duwan tabinta ay soo tabinayeen iyo waxaa weye qoraalada ay kasoo dhigayeen iyo muuqaalada ay kasoo tabinayeen furimaha dagaalka shalay waxaa weye aad iyo aad baan ula soconay aad iyo aadna waan ugu faraxnay maxaa yeelay quluubteenna ayay shaafiyeen dad badanoo muminiin ah quluubtooda way shaafiyeen waxaa weeyaan cadowga ilaahay subxaana watacaala oo kusoo duulay dhulka shareecada lagu xukumayo lagu maamulayo waxaa weeyaan wax ay wadaan waxa ay doonayaan horta waa inay ilaahay subxana watacaala nuurkiisa ay damiyaan ilaahay subxaana watacaala nuurkiisana ma damin karaan ilaah baaba noo cadeeya oo noo sheegay yuriiduuna liyudfi'uu nuur allahi biafwaahihim wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun buu alaal subxana watacaala uu leeyahay waxay doonayaan nuurka alle inay damiyaan allah subxaana watacaala waa diidayaa inuu nuurkiisa iyo diinkiisa inuu dhammaystira mooyaane wax kalena ma rabo marka cadow ilaahay murtadiin iyo maraykan gaalo afrikaan ah iyo mid cadaan ah iyo mid midow ah iyo mid dabadhilif u ah shareecada islaamka wadanka lagu maamulaya meelaha ay ka talinayso si walbay ugu soo duulaan cir iyo dhul ay weerar usoo qaadaan waxaawe waxba kama tari karaan marka ilaahi subxaana watacala nuurkiisa isaga dhammaystiri doona yowma min al ayaamna waa arki doonaa soomaaliya oo dhana shareecada allah lagu xukumayo marka shalay meeshii waxay ka dhacay waxaan caadi ahayn baa dhacay ilaa shan deegan ay mujaahidiinta la wareegeen sawirada meelaha ay la wareegeen ceel baraf oo kale een- een tuulada waxaa weeye een ayadana een daaru nicma meelaha ay la wareegaan shalay waxaa weeye aad baan u daawanayay wixii ka dhacay een waxaa kaloo arkaya baktiga gaalada waxaa weeye mujrimiinta murtadiinta ah oo waxaa weeye lasoo dhigayo madaxa laga tooganayo iyagoo waxaa weeye iyagoo waxaa weeye xabad xabad u yeelo oo waxaa weeye uda- oodaha madaxa kula jira ayaan shalay waxaa weeye daawaday aad iyo aad baan shalay waxaa weeye aan ugu farxnay oon ugu riyaaqnay een guulaha ay gaareen mujaahidiinta walaalaheen soomaaliya een waxaan leeyahay hore usii socdo een allah idin guuleeyo garabkiina allah galo een amiirkeena abu cubeyda aad baan u salaamayaa ilaaha xifida xafidahu llahu tacaala allah ku jira suquurta oo waxaa weeye safka hore ku jira oo cadowga hortaagan waxay hayaan arrin weyn bay hayaan dad badan oo waxaa weeye meelaha xataa mujrimiinta ay haystaan dad muslimiin ah ayaa madaxiina laidinkaga cabsanayaa allah idin guuleeya waa idin sugaynaa een waa walaalkiin abu cazaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu